tiknolojiyadda iyo teleefanada casriga ee gacanta ayaa waxay inta badan saameeyaan nolosha dadka waxaana soomaaliya marka la yidhaahdo ay dadka waaweyn caruurta iyo sidoo kaleeto qeybaha kaleeto dadkaba ay u muuqdaan inay hadda qabatimeen teleefanada casriga ah ee gacanta lagu wada haysto iyadoo ay aad u daawadaan muuqaalada ilmaha aanan loogu talagelin qaarkood oo xagga internetka loo soo mariyo dadka bartay cilmi nafsiga ayaa waxa ay qabaan in arrintaasi ay ubadka u leedahay laba weji oo ah mid togan iyo mid tabanba kuwaasi oo kale ah inay wax badan ka baran karaan iyo inay dhinaca kaleeto saameyn aanan wanaagsanayn xagga anshaxa ay ku yeelan karto sida uu kusoo waramayo wariyaha v o eda cabdicasiis barrow
inkastoo ay faa'iidooyin badan oo xagga nolosha ah ay soo kordhiyeen haddana taleefanada casriga ah ee lagu xiray internetka waxay saameyn ku yeesheen caruur badan kuwaas oo mararka qaar u muuqanaya inay qabatimeen waalid badan ayaa hadda u arka mashaakil dhibaato ku haya ubadkooda yar xitaa kuwa jira sannado aada u kooban samaye subayr wiilkeeda yar ee bilaal ayaa dhabta u saaran waxaana ay gacanta ku haysaa caano laakiin isagu ma cabayo haddii aan taleefanka looga shidin muuqaallo filmo kartoon ah oo la saaray jabaqda heesa afka carabiga ah oo caruurta loogu talagalay sidan ayuu wiilkeeda ahaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay
caruurta wax ma cunayaan ilaa aa taleefanada wax aaga shidno sida filmo kortoonka oo kale anaasiidka oo kale markaa waxaas u samaysid loo yacni wax kaa cunaa inta kale ma ogolaanaya inuu wax cuno amba wax uu kaa cabo xilliga jiidkana markay seexanayaan waxaa ugu shidnaa masalan anaasashiid oo kale waxyaalaha oo caruurta markay hurdayaan oo lagu daaro marka intaas u samaysid unbuu kaa seexanaya inta kale ma kaa seexanaya marka waa ka goyn waani isticmaalkooda saas darteeda caruurta u ogolaanay inay taleefoonada ay ku ciyaaraan
sida waalidiin badan ay sheegeen caruurta yaryar ee ku cayaara taleefanada daawadana muuqaalada internetka la soo geliyo waxaa la ogaaday in iyagoo aada u yar ay xafidaan ereyada ku jira muuqaalada ay aadka u daawadaan waxaana dadka bartay cilmi nafsigu ay aaminsan yihiin inay suuragal tahay in xilligaasi oo kale wax la bari karo sida uu sharaxayo cabdiwahaab sheekh xasan teknolojiyada ku saabsan gemiska caruurta aan filmaanta aan hadlaynin hadday ku hagaajinayaan meel fiican oo aanaan ku jirin waxyaaba xunxun oo akhlaaqda ku xun waa waxyaabaha cunuga xagga mulaaxadaadkiisa ama sida uu wax u qiimeeyo si dhaqsiya ugu baran kara waayo taas markii la eegaayo culimmadu waxay qabaan scienska gaar ahaan psychologistayaasha dadka cilmi nafsiga ku takhasusay wax fara badan inuu ku soo kordhay maskaxda bani aadanka ah iyadoo yar in wax la baro
cabdiwahaab sheekh xasan waxa uu sidoo kale ku booriyey waalidiinta soomaaliyeed in lagama maarmaan ay tahay caruurtooda ay la socdaan kana warhayaan muuqaalada ay daawanayaan kuwaas oo ku yeelan kara saameyn dhinaca anshaxa ah technolojyada keliya ma laha dhinac iijaabi oo bositive a keliya waxaa jiro dhinaca kale negative aad u fara badan iyo dhib fara badan ayaa jira muddo dheer haddii uu cunugan uu shaashadda eegaayo waxay effecti u keenaysaa culimmada qaar ay qabaan maskaxdiisa oo maskaxdu waxay u baahan tahay sida inta kiilabaytkeedu uu yahay daal ka badan inaan la gelinin sidaa awgeed habeen iyo maalin marka guryaha hadda waxaa soo galay smartphones oo jiilkii afaraad ah iyo internet oo hadda lagu sii socdo jiilkii shanaad waa arrintu si darnaan doontaa hooyada iyo aabbahii baaba hadday guriga la soo galo qof waliba dhinac buu u jeesanayaa sidaa awgeed kontaroolka ciyaalka ee la rabay inay wax ku bartaan teknolojiyada maskaxdoodana si fiican ugu korto ayaa waxay aadaysaa meelaanan loo baahnayn ayuu wiil cunugii uu aadee maxaa jira aabbihii iyo hooyadii way mashquuleen
marka laga yimaado caruurta taleefanada casriga ah waxay sidoo kale saameyn ku yeesheen dhallinyarada iyo dadka waaweyn kuwaas oo la aaminsan yahay inay qabatimeen isticmaalka baraha bulshada sidoo kalena ku bixiya wakhti aada u badan cabdicasiis barrow v o a muqdisho